fariimaha carruurta kow in aad mar walba qofna xaq uma laha inuu wax ka weydiisto wax ku beddel adeegyada aad helayso tan waxaa ka mid ah cuntada biyaha buugaagta dugsiga ciyaaraha wax walba u sheeg asxaabtaada oo dhan tan sidoo kale shaqaalaha gargaarku waa inaysan weligood ku dhufan ama kaa xanuunjin waa in ay kaa dhigaan in aad dareento farxad iyo ammaan saaxiibada tan u sheeg saddex waxaan mar kasta ku dhegaysanaynaa noo sheeg haddii qof noo shaqeeya uu wax qaldan sameeyey shaqaalaha gargaarku waa inaysan weligood kugu qaylin ku taaban meel aadan jecleen ama kaa murugoon afar ha bixin macluumaadkaaga shakhsiyeed ama qof kale oo aad ku og tahay qadka tooska ah tan waxaa ku jira magacaaga oo buuxa sawirkaaga iyo halka aad ku nooshahay shan qof kasta oo qadka toosan ka sameeya ma aha cidda ay sheegtaan inay yihiin hala saaxiibin dadka aadan aqoon haddii aadan hubin qof la hadal waalidiintaada daryeelayaasha waxayna kaa caawin doonaan inaad go'aan gaarto fariintan waxaa kuu keenay willow international kenya